bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda dalsan wararkeena ugu waaweyn habeennimadan aad kuu dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah qaraxyo rasaas ayaa laga maqlaya mid ka mid a hoteelada ku yaala isgoyska lambar afar ee gobolka banaadir alla u naxariistay abwaankii soomaaliyeed ee caankaha maxamed ibraahim warsamah daraawi ayaa qaaskaro lagu sameeyey magaalada hargeysa ee somalilan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa deeq gaarsiiyey qoysas ku naafoobay dagaalay qaraxay ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada ammaanka ayaa howlgallo dad badan lagu soo qabtay ka sameeyey xaafada ka mid ah magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo ingiriiska oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada dal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa agaagintaasi waxaanu qodobadayna wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warka oo dhammaystiran qaraxyaha ay ku xigeen israsaaseen ayaa laga maqlay qeybo ka mid a hoteel ku yaala magaaladaha muqdisho ee gobolka banaadir kilomitir afar warbixinada ugu dambeeyey qaraxyadaasi weliba israsaaseyntaasi ka dhacday hotel ku yaala isgoyska lambar afar waxaa inoo haya waryaheena xuseen washington
shiine waa mahadsan tahay waxaa dhowr daqiiqo ka hor magaalada muqdisho laga maqlay qaraxyo waaweyn oo qaarkood ay ahaayeen ismiidaamin waxaana qaraxyada lagu weeraray hotelka xayaad oo ku yaala isgooska kilomitr afar ee magaalada muqdisho qaraxyada markii ay dhaceen kadib waxaa la maqlay rasaas xogan oo dadka goobta ka agdhow ay aada u maqleen iyo sidoo kale meelo kalen oo ka fogfog goobta ayaa aada looga maqlay rasaasta qaraxyadu waxay ahaayeen kuwo jugtooda si weyn looga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir waxaana qaraxyada kadib xigay in dabli hubeysan ay gudaha galeen hotelka xayaad oo ku yaala isgooska kilomitr afar ee muqdisho waxaana weli ay ka dhex dagaalamayaan dableyda hubeysan gudaha hotelka xayaad ee muqdisho iyadoona ciidamada booliska dowladda soomaaliya ay goobtaas ay tageen oo ay la dagaalamayaan ragga hubeysan ee gudaha u galay hotelka shinow warar kale hele waxay sheegayaan in qaraxyada ay ka dhasheen khasaaro isugu jiraan dhimashadii dhaawac ilaa hadda aan si rasmi ah loo ogeyn iyadoona goobta ay qaraxyadu ay ka dhaceen gaar ahaan hotelka afrig ay haatan ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa booliska oo ay la dagaalamayaan dabli hubeysan oo gudaha ku jira hotelka sidoo kale weli waxaa la maqlayaa rasaasta labada dhinac ay isdhaafsanayaan ilaa hadda si rasmia looma oga khasaaraha ka dhashay weerarka caawa lagu qaaday hotelka waa aan iraahdee xayaad ee ku yaala isgooska namber afar iyadoona warar soo baxa ay sheegayaan in qaraxyadu ay ahaayeen kuwa aada u xoogan oo inta badan jugtooda laga maqlay muqdisho aaga goobta ay qaraxyada ka dhaceen ayaa ah kuwo gebi ahaan xiran iyadoona socodka gaadiidka iyo dadka ay yihiin kuwo hakad ku jira oo goobta xaaladeedu ay tahay mid aada u kacsan waxaa halkaas ku sugan meel aan sidaas uga fogeen wariye ka tirsan dalsan oo soo sheegaysa in goobta xaaladdu ay tahay mid aada u kacsan islamarkaana aan faahfaahin intaas ka badan laga bixi karin oo weli rasaasta ay laga dhex maqlayo gudaha hotelka xayaad xuseen ma jiraan markay saa sheegtayba israsaaseyn ayaa socotaa tiri israsaateyntuma waxay u dhexaysaa koox iyagu weerarka soo qaaday ilaaladay hoteelka mise ciidan ayaa meesha tegay oo rasasaaseyntu labadaas qoobeed ay udhexaysaa shiinow gudaha hotelka xayaad waxaa ka dhex dagaalamaya dabley hubeysan oo weerarka soo qaaday iyo ciidanka booliska sida gaarka u tababaran ee haram cad oo la dagaalamaya kooxaha weerarka ku qaaday hotelka afriig ee muqdisho waan idhaahdii hotelka xayaad ee ku yaala muqdisho iyadoona la maqlayo dhawaq rasaasta shinow war ay baraha internetka al-shabaab ay ku baayeen waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka hotelka xayaad lagu qaaday iyagoona sheegay inay ka dhex dagaalamayaan hotelka waxay sheegeen in weerarka uu ahaa mid ku bilowday qaraxyo oo dhaliyay khasaaro isugu jiray dhimashadii dhaawac inkastoo aan ila hadda aan si rasmia loo ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxyadaas caawa ka dhacay muqdisho
isgoyska aan iraahde xuseenow qaabka dadku inta badan ay hoteelkan ma haystaan macno badan kama haystaan halka uu ku yaalo bal noo tilmaan
hotelka waxa uu ku yaalaa isgoyska number afar gaar ahaan wadada ka timaada dhinaca aan idhaahdee dhabarka dambe ee hotel saxafi oo kasoo horjeeda xarunta c i d-da aad baad umahadsan tahay allaw naxariistee waxaa aas qaran magaalada hargeysa loogu sameeyey abwaankii soomaaliyeed ee caanka ahaa maxamed ibraahim warse mahdraawi sida warkan uu noogu soo diray wariyaheen axmed maxamuud doollo
allah u naxariistee waxaa xabaalaha baqiic ee waqooyiga magaalada hargeysa aas qaran loogu sameeyey marxuun abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo maalintii shalay ahayd geeriyooday aaskan qaran ee loo sameeyey marxuunka ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi oo uu weheliyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici gudoomiyaha golaha guurtida xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano wufuud ka kala socotay dalalka jabuuti dowla deegaanka soomaalida siyaasiyiin abwaano fanaaniin qoraayo ganacsato madax dhaqameed iyo boqolaal shacaba oo isugu jira haldoorka bulshada ugu horeynna waxaa hadalka iska daba qaatay kuna dheeraaday taariikhdii abwaanka qoraayada abwaanada xubno ku hadlayay magaca wufuuddii aaska kasoo qayb gashay ee ka kala socotay dalalka jabuuti iyo ismaamulka soomaalida iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee kasoo qayb galay aaska marxuunkaasi ilaahay qof wanaagsan buu ahaa ummadda tan waa u adeegi af iyo addinba waa ugu adeegi ilaahu soo dhowey ilaah waxaanu kaaga barinay inaad naxariistaadii janno siiso qabriga u waasiciso qabriga u nuurto
waxaa maanta go'ay saaxiib saaxiibku ma aha saaxiib aniga keliya ma aha saaxiib qofaf oo keliya ma aha saaxiib beeleed ma aha saaxiib ummadeed oo ku kooban intoo dhan waa saaxiib aadmiga adduunka ku tilmaamay oraahdiisa oo aannu annagu noogu sumad ah saaxiibka qofka saaxiibka kooxda saaxiibka dalka ilaahay waxaan uga baryaynaa maxamed ibraahim warsame inuu ilaahay jannadii fardowso uu geeyo ka waraabiyo dembigiisa iyo ka waalidiintii iyo islaamkamana ilaahay u dhaafo ilaahay saasaan uga baryaynaa ilaahay deeqdiisu way badantay ilaahay saasaan uga baryaynaa waxa weeyaan anigu imika waxaan ku hadla garan maayo waxa weeyaan dadka kale dee bini aadamka waa labuurda waa dhibaadma dhinac buu ka socda hadduu wasiir dhinto wasiirkana la helaya haddii nin lacag lahe dhinto nin lacag laa la helaya haddii nin kale buu dhinto nin kale kalaa la helaya annaga waxa weeyaan anigu goblan baan taagni maanta nin kaleoo halkiisii ii soo gala ma hayo oo ma ii soo dhalanayaa ma jiro way dhammaadeen ilkii intii ugu dambaysay buu ahaa
innaa lilaahi wa innaa ilahi raajicuun ma dhinte waa ilaahay ma dhinte waa ilaahay marxuunka aynu joogno geeridiisii maxamed ibraahim wuxuu ahaa halgame dhaba wuxuu ahaa haliyey qalan wuxuu ahaa hormuudka iyaga annaga wuxuu ahaa nin dood iyo deeb iyo dulqaad iyo dabeecad intaba isku darsaday wuxuu ahaa laba macallin oo labadiisa labadaba laga faa'iiday wuxuu ahaa adduunyadan korkeeda dhaldhalaalka ina wada hodaysa ee aynu isku wada haysanno nin wuxuu ahaa ka soomay wuxuu ahaa adduunkuba nimaan la leekayn garab kaneeco maxamed ibraahim warsame hadraawi maanta marxuuma ilaahay ha u naxariisto maanta wuxuu inooga baahay oo keliya waxa weeye inaynu u ducayno oo aynu saamaxno haddaan in yar ku noqdo ibraahim hadraawi wuxuu ahaa hadraawi waxaa qof bili'aadmiga oo dhan uu siman yahay intiisa wanaagsan intiisa xunna waaniya waa nin qaran buu ahaa nin soomaaliyadoo qaranka u ahaa nin somalilan u ahaa nin geeska afrikaba laga yaqaan buu ahaa ilaahay waxaynu uga baryanaa inuu ilaahay u dambi dhaafo oo jannadii geeyo jannatal fardowsa innagana inooku dambe inooku dambi dhaafo saasaynu ilaahay ka baryanaa intaynu isugu nimid waa intaa waa ducadaa uun waxa inaga inooku aynu u qaban karnaa waa duco waxaan maanta ka soo qayb galnay aaska abwaan maxamed ibraahim warsame oo loo garan og yahay abwaan hadraawi annagoo ah
hogaamintii ka timiday deegaanka soomaalida kana wadnay tacsida madaxweynihii dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo howlo shaqo oo ku maqnaa u iman kari waayey inuu ka soo qayb galo tacsida annagana na soo wakiishay makhluuqa intaa layga cusugu yimi aaskii allah u naxariistay abwaankeennii weynaa aqooniyahaankii macallinkii maxamed ibraahim mursame hadraawi ilaahay ha u naxariisto ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay qamriga ha u nuuro ilaahay rawdatu min riyaaduljanna ha uga dhigo ilaahay waxaynu ka baryaynaa marka ugu horeysa addoonka aynu ergada u nahay ee ka baxay qaranka somalilan iyo dhammaan inta afka soomaaliya ku hadashaba ilaahay waxaynu baryaynaa subxaana wa tacaala jannat alfirdows alaclaa inuu geeyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu qabriga u nuuro marxuumka maxamed ibraahim warsame hadraawi intii ka hadashayba intii bini aadan lagu tilmaami lahaa intii ugu wanaagsanayd bay ka sheegeen halgamaabuu ahaa cadaaladdu waa halgamayey dulmiguu diidanaa halgamaabuu ahaa
maxamed ibraahim warsame hadraawi sumadda inuu lahaa tijaabooyin xanuun badan iyo dhibaatooyin adduunya inay soo mareen intaana waxa weeye addoommaha ilaahay jecel yahay ayay soo maraan waxaa dhacda ama la arkaa addoon addoommaha ilaahay ka mid yihi dhibaatooyinka iyo xanuunka iyo xadaafiirtaa soo maraysa daraaddeed in uu ilaahay hor tago maalinta uu la kulmayo isagoo saxar wax la eg oo dembihi aana la socon anigoo ku hadlaya magaca uftiga jabuuti ka yimid waxaan ka soo qayb gallay geeridan walaalkeen maxamed ibraahim warsame oo maxamed ibraahim warsame qoys kamuu bixin oo keliya somaliland oo keliya kamuu bixin inta af soomaaliga wadaagto oo idil iyo kuwa bartay af soomaaliga kuwo way jiraan ruusoo ayaan af soomaaliga ku hadlayo oo iyo kuwa norwejiyan gebi intii af soomaaliga danaynaysay oo idil ayaa uu ka baxay gebagabadiina madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa halkaasi ka hadlay isagoo ugu horeyna tacsiyeeyey ehelada asxaabta qaraabada iyo qaranka somalilan ee uu ka baxay marxuunku waxaanu ku dheeraaday shakhsiyadii iyo dadaaladii taariikhiga ahaa ee uu galay danta guud ee bulshada kullu nafsin daa'iqati lmowt qof walba bini aadmi uu dhimanayaa ilaahunbaa waara ah maantana waxaynu joognaa aaskii marxuum maxamed ibraahim hadraawi oo aynu dhammaanteen wada galayno waxaa kaloo yeelan maanta geeriyootay eedadii iyadana ilaahay huu naxariisto oo yani raas qoyskii waxa ku dhacay laba geeriyood tiisa iyo tii eedadiiba oyana hadda lagu asayaxa
ciidamada maanka ayaa howlgal dad badan lagu soo qabtay ka sameeyey xaafado ka mid ah magaalada muqdisho sida warkani ku faahfaahinaysa waryaheena faadimo cabdiqaadir
waa loo waabarinayaa waajibkaasuna waa nasaaraya wadinidda aan ka shaqeeyo haddana waa la arkoyaa nin qorasita kaliya ma dhihi wadinidda aan ka shaqeeyo aniga tani wadinidda aan ka shaqeeyo lama waxay ka soo horjeedaa xagjirnimo iyo cilmaaniyad oo idin laftarkeeda xagjirnimo
waa wejiga labaad ee howlgalka samakaab sida taliska qaybta bari ay sheegeen dhammaan qaybaha bari ayaa laga sameeyey iyadoona wadajir ay isaga kaashadeen taliska qaybta bari hay-adda nabadsugidda gobolka banaadir iyo maamulka degmada yaakshiid arrintan ayay ku sheegeen inay tahay mid ay ugu kuurgalayaan xaaladaha ammaandarre ee mararka qaar ka dhaca halkaasi sidoo kalena lagu ciribtirayo ayay yidhaahdeen burcadda dhaca u geysata shacabka soomaaliyeed ee ka qaata agabka ay haystaan cid alaya ciddii ku dhibta saldhigga keen cid alaya ciddaad caqabad ku aragtaa soo sheeg adoo gurigaaga ku dhex jira nambarka noocaasa wac saasaanna qayb uga gudanaynaa qaybna waxaan rabnaa dhibkiina waay waa qolada taleefonka idinka qaadata waa qolada tooreyda idinku dhifata waa qolada guryaha idinkugu soo booda ayagana wa idinka dhex saarayna u kala qaata marka adigu maxaa tahay labadaas meelood isqiyaas marka
labadaas qaybood marka adigu adigu qaybka aad ka tahay ka qaado inta lagu guda jiro howlgalkan dadyow kala gedisan ayaa lagu soo qabtay waxaana taliska qaybta bariyaay xuseen sidoo kale in baaritaano lagu sameynayo shakhsiyaad ay tuhmeen kuwaasoo xiliyada qaar carqaladeeya ayay yidhaahdeen ammaanka dalka sidoo kalena guryaha ku yaala dhankaasi ee dhinaca qeybaha bari ayaa laamaha amnigu ay baaritaano ku sameeyeen iyo gaadiidyada kala duwan ee isticmaala wadooyinkaasi markii uu soo idlaaday howlgalka ayaa ugu horeyn si kooban waxaa uga hadlay gaashaanle cali cali sow xasan cali goof jooge taliyaha qaybta bari waxaan leeyahay waa isdabajoogi maalmahan samakaab bishiisii lamaadoon ku guda jirnaa waa isdaba- waa howlshi loogu talagalay maalmahan eh, bishii labaad operation keeri caadiga ahay oon howlgeeri ku jirnay waaye dad eh, aad arkayseen eh, adiga shan boqol iyo intaha gaaraya ayaa lagu soo qabtay Eh, waxna waa la tuhmay oo si gaara ayaan baaritaan u marsiinaynaa bulshadi kaleeto oo meesha u badneedna waxaan samaynay wacyigelinaan u samaynay Eh, waxaan tusaalaynay amniga inaan ka wada shaqayno khasaaladii aan dowladda ka wadnay ayaana u dhiibnay fariintii aan maasheedkii dowladda ka wadnay ayaan u dhiibnay sidai ay noola shaqay lahaayeen ayaan kalsoonideedi u ka kasbannay haraadi lagama waayo koob kastaba waxay leedahay haraadi cadowgiigu soo batay eh, xaafadaha dadka soo guuray meelaha kale soo degay iyo haraadi eh, magaalada inta dhaq kusoo sameeya kusoo dhuumalaysanaya oo basiibooyinka tookooyinka kusoo dhuumanaysanaya ee guryaha isku nabaya waay ayadaas guryihii baaritaanka eri saasaan ku keena marka
guud ahaana warkii habeenimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaa ee caawa naqeynta ah
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel